عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu salaatii salaaddii ayuu baabkeedii yahay la tukanayay iyo bal kayfiyadeeda cinda munaahadati alxusuuni xusuunta ama qalcadaha markaa dee la weerarayo ee la isleeyahayna waa furan kartaan jaanibka laguba mashquul yahay ta agteeda ama waqhtigaas la tukanayo iyo wa liqaa'i alcaduwi waa cadfu caamin calaa khaas oo dee iyaguba xasniganba waa cadow uun laakiin dee xisniga ayuu ka khaasan yahay cadowgii la kulankiisii oo suurooyin iyo kayfiyaad ama muwaajahad kala duwan yeelanaya cadowga la kulankiisii macnuhu waa maxay horta lafdigan munaahada haddaan eegno tanaahada alfariiqaani haddii la idhaha labadii kooxood dee way isku kaceen weeyaan oo marka qolo kastaba qoladii kale dee ay kuba kacdo iyagoo ama muwaajahadood iyo la dagaalankood dee walow dagaal keliyaba aan loo isticmaalin munaahadatulxusuunna waxaa maqsuudkiisu imika halkan yahay oo dee ficilka imika markan sulaatigiisa eegna nahado weeye haddii la idhaha naahadtuhuna waa marka ficilkii labadii dhinacba ka yimaadee labadii ruux ama labadii kooxood ay iskuba kacaan tanahadona waa saas oo kale macnuhuna waxa weeyaan waa qalcadii dee cadow kuba jiray ayaa waxa weeyaan la weerarayaa waxa dhow fadxigeedii salaadiina way joogtaa haddii la islaa salaadii u dhaadhaca oo u fadhiisde sideedii uba tukada waxaa dhici kartaba fadxigii inuu carqaladi ku timaado ama uu dib dhaco haddii laakiin intaas waqtigii salaadeed bal iimahan iyo ishaaradanba ha lagu tukado iyo sidii dee kolba u suurtogelaysayna waxaa dhici karta fadxigii inuu dhowaado haddaba waqtiga caynkaasee la rajaynaya fadxigii laysleeyahay waa idin markaas waqti salaadeedna uu joogo bal sidee la yeelaya salaadee sideebaa loo tukanayaa dee iyaduna khowfkiinbay kaba mid tahay taas iyo cadowga la kulankiisa si guudba wa qaala alawsaaciyu awsaaci wuxuu yidhi waa imaamkii shahiirka ahaa cabduraxmaan in kaana hadduu yahay tahayaa mid dee suurto galay weeye dhowaaday tahaya macnaa tamakano macnaha waa la filayaa waa dhow yahay oo waxaana suurtagala alfatxu fatxigii in laba furto markaas haddii dee salaadii loo jeesto laguba shuqloomana fatxigii waa dib dhacaya walam yaqdiruu aanay karinna cala salaati salaadna waqtigaas aanay karin iyadoo dee fatxigii iyo hawshaas ay kuba jiraan salaadii inay sideedii u tukadaan aanay karin sallow way tukanayaan iimaan ishaaray ku tukanayaan waa iyagoo hawshii wata oo camalkii gudanaya ayay ishaare ay ishaarayaan rukuucdiiyo sujuudiyo taasa socodkii keliya wixii way kuba jiraan kullu mri'in linafsihi shaksi kastaaba markaa jamaaco la oogayaa ma jirtee shaksi kastaaba nafahantiisa u tukanoo ishaaradaasu kuba tukan fain lam yaqdiruu haddaanay karin cala liimaai ishaaradiina aanay karin oo ujeeddadu xaaladiibaa culus aad bay u adkaatay iimaha xataa inay sidaa ku tukadaan suurtagal maha way kari waayeen culimada qaarkoodna halkan way ishkaalsadeenoo iyadoo kol hadduu ruuxa caqligiisu joogo isagoo ficilkiisii iska wata iimo inuu la yimaadaa mutacadir maahay yidhaaheen ibnu rushayd baa la kolleyay ruuxa saalihi waa ruuxa dee waxa weeyaan ama malaa dee dagaal iyo waxyaalaha la baashirina ruuxii dagaal galay ee ogna qalbiga iyo xubnihiisay waxaan uguba shuqloomayaan markaa dagaalkii dee uu xoog leeyahay in xataa taas ruuxu ka qaafil noqonayo oon u jeedsan karayn waa garanayaae bal hadday tii u suurtogeli weyda iimihiina akharuu salaata salaaday iska dibdhigayaan waa awsaaci hadalkiisaba inoo socda xataa yankashifa alqitaalu ilaa dagaalkii faydmayo uu joogsanayo aw ya'manu amase ay aamin noqonayaan oo dee cadowgoodii ama iyagoo jebiyey ba noqoto ama si kaleba ay dhibtiisii kaba aamin noqonayaanoo fa yusallu marka ay tukadaan ragcatayni marka xaaladaa la gaadho laba ragcadood fain lam yaqdiruu taasna haddaanay karin oo xaalada caynkaasna dee intii waqtigii salaaddii joogtay suurtagalba ma aha sallow ragcatan wasajateyn ragcadiiyo laba sujuudood bay tukanoo taasay ku kaaftoomi waatii aan xalayna soo sheegnay xadiid muslima oo ibnu cabaas xadiidkiisii hataa macnaha inuu faa'iideynayo laakiin laa yujzihum kama gudayo atakbiiru waxa weeyaan allahu akbar keliyoo yidhaahaan bacda salaf baa lagaba soo naqliyay saa thawri oo kale oo arrinku hadduu adkaado takbiir uu laba yimaado ayaa kaba gudaya in waxaa kaloo lagaba soo naqliyey iyadana in qolooyin kale oo waxa weeye adigu taabiciintii iyo kaba mid ahaa labadii saxfi ama ciidan hadday kulmaan waqtigii salaaduna uu joogo aan howl kale la makansanahayn tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil lalaba yimaadiyo takbiir ayaa salaadooda noqonaysa ee barhkoodna waxay ku khaas yeelaan oo markaa dee ficlan lala baashirayo wixii musaayafadu lafti musaabaqana way dhacay sharax macnaa seeftii oo layslaba dhacayo ama iyadoo laysbaacsanayo laysariyanayo arrintu ay tahay taas bay xaaladu noqonaysaa bay bacdigoodna halkan yidhaaheen waa mujaahid iyo xakam iyo bal waxa lakiin wuxuu leeyahy takbiiri kama gudayse maxay samayn fain lam yaqdiruu sallow ragcatan wasajatayni wayuakhiruhaa xataa yamud macna haddaanay karin oo iyadii taasna ay kari waayaan laa yujzihum takbiiru takbiiri kama gudayso wayuakhiruuhaa way dibdhigayaan xataa ya'manuu ilaa ay aamin noqdaan way u kaadno way dibdhigayaan wabihi san uu yidhi awsaaci ayuu qaala makxuulun makxuul yidhi oo makxuulna adigu waa san awsaaci yidhi oo kale ayuu kuba tegay bal markaa waxa ay tahay in imaka san xaaladan awsaaci kalaamkiisan iyo tan uu imaka sheekhuna raximahullahu tacaala inoo soo naqliyey dadkii haddaanay karin inay dee dhulkii intay u dhaadhacaan ay salaadii ay waxa weeyaan ay tukadaan oo dee si aynu kayfiyaadkii khowfka mid ka midaba ha u tukadeene taas aanay karin iyagoo waxay tukanayaanba bal matalan taas in dee oo ay suurtagal ay tahay dawaabtooda korkood iyagoo kuba sugan ama wixii inay salaad uun bal iimahaas iyo taasba haba noqotee inay u tukadaan iyada taasi ay suurtagaltay sidaasay yeelayaan xataa hadday labadii ragcadood kari waayaan waa laba ragcadoododii ay dawaabta korkeed iyo kuba tukadeen oo ishaare iyo waxyaalahaasna ay laba yimaadeen hadday taa kari waayaan oo ragcad keliya karayaan iyo labadeedii sujuudood way ku filan tahay laakiin haddii aanay xataa ragcad iyo labadeedii sujuudoodna aanay karayn salaaddii way dibdhigayaan ilaa intay ka aamin noqonayaan dabadeedna ay markaas si caadi ah ay dhulkii ugu tukanayaan waa hadalka markaa awsaaci imika tan uu yidhi gees kalena makxuulna uu sheekhu leeyahay wabihi qaala makxuulun waaba bukhaari baa dee ay taasba tahay iyadoo dariiq kale laguba wariyo on dariiqa awsaaci ahayn barhkoodna ixtimaal inuu awsaaci isaga qowlkana kaba soo noqonayo waayo makxuul waa ka horreeyo waa dadkii taabiciintii ah bal taasna ixtimaalkaasna waaba jiraaye san imika taqsiimkan uu laba yimi awsaaci ayaa waxa weeye makxuul yidhi marka arrin baana jirto taqsiimkiisano xaggan uu kaba dhigay dee xataa yankashifa alqitaalu aw ya'manu oo labadoodiibuu isqaabiliyey in dagaalkii dee uu faydmayo oo ama iyagii laba jabinayo taas oo ama ay aamin noqonayaanoo si waxa weeyaan inkishaafkan iyo aminkan laba qasiim ay yihiin oo mid kasta kakale qasiimkiisa yahay baa hadalkiisani yahay dee inkishaafkana ama inhisaamkii gaaladana maxaa kaba dhalanaya amnigu waa wixii uu kaba dhalanayo waa wixii halkii uu kaba ratimayey markaa laba laydha ama taasi ay dhacdo ama tani ay dhacdo meeshii dee ishkaal baa kuba sugan oo laba saas oo kale oo imika midkoodkii kale qasiim loogaba dhigo iyada meeshii dee daahir maaha laakiin kirmani oo kaloota iyada kaba jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay iyadoo inkishaafka dhacay ayaaba dhici karta amni inaanu xasilinoo laga baqanaya inay soo rogaal celiyaan oo khowfkaasi jiro inkishaafkii oo dhacay dee markaa markan inkishaafku dhaco amnina waa xasili karaa amni la-aanna waaba jiri kartaayo tanbay dee ta kaba imanaysaa xataa amniguna iyadoon inkishaafku jirin haddii dee ciidanka quwadiisi iyo madadka badan iyo waxyaalahaasee jira ay arkayaan korkolbaaba nooc amniinba uu xasilaya iyadoon inkishaafkiina jirinoo sanbuu labadooda isu qaabiliyey ee bal adigu xaasilka kalaamkiisu waxa weeye hadday suurtagal tahay in iyagii dhulkii loo dhaadhaco oo lagu tukado kayfiyaadkii aynu badhkood dee soo aragnay mid kaba mid ah saasaa la yeeli way adkaatay taasi iyagoo dawaabtoodii fuushan ishaarana laba imanaya ayay tukan dee waxa weeyaan labadaa ragcadood iyobay tukan oo taasay kuba tukan haddii taasi ay kuba cuslaato oo ay kariba waayaan ragcad keligiiyo labada sujuudood baa ka gudaysa laakiin takbiir mujaradi kama gudayse arrintu hadday noqoto intaasna ay suurtogeli weydo dee salaaddii ha layska dibdhigo ilaa ay ka aamin noqonayaan markaasi caadiya ay uba tukadaan bal taasba wey magxulna wataa bal anas ibnu maalik iyo wax saxaabadii kaba dhacay baa halkan iyadana inooguba iman wa qaala anasun anas wuxuu yidhi xadartu waxaan u joogay oon xaadiray cinda munaahadati xisni tustara xisnigii ama magaaladii tustar la odhaniyo qalcadeedii markii laguba kacay dee muddona waa la xisaarinayay waqti horena way ahayd oo salaad subaxa fadxigiina markaa waa la rajaynayay munaahadadna waa dee muqaawamadii iyo hujuumkii waqtigaa la weeraray cinda idaa'ati alfajri markii waagu iftiimay uun ayaan u joogay kolley muslimiinta waxaa hogaaminaya waa khilaafadii cumar ibnu lkhadaab abuu muusa alashcari anasyana way socdeen waxba qisadeeda dee waa u laabmi kartaan marka ama sanadii labaatanaad bay barhkood yidhaahaan adigu bal ibnu kathiir iyo ama dahabi taariikhdiisa iyo ibnulasiir isna kaamilkiisa iyo guud ahaan markay ka hadlayaan fatxiga tastur bal umuurihii dhacayo waxyaalihiisay kuwa dambeeyeen waayo hurmusaano markii hore dee lagu jabiyey dagaalkii qaadisiyo taas ama meele lagu soo jabiyaa meesha joogay waana markii dambe muslimiintu gacantay ku dhigeenoo waa markii oo madiine ayaa deeta loo soo qaaday hurmusaan bal umuuro kalena way dhaceene bal idinkaa u laabmi doono waayo casharkan ii suurtogelinahayn taas umuuraha ee waxa weeyaan qalcadaas iyo furashadeedii iyo bal xawaadis iyo waxyaalihii dhacayo umuurahaas ee haddaba wuxuu leeyahay anas wuu joogay dadkii dagaalamayuu ka mid ahaa amiirkii dadka muslimiintana hogaaminayay ciidanka muslimiintuna abuu muusa alashcari buu ahaa waana khilaafadii cumar ibnulkhadaab waqti waagi bariyey ayaa munaahadadani dhacday washtada waxa adkaaday weli salaadna may tukan washtada waxaa adkaaday ishticaalulqitaali dagaalka shidankiisii iyo huritaankii uu hurayay macnaa dagaalkiiba aada u xoogeysay waqtigii salaada subax ay tukan lahaayeen falam yaqdiruu may karin calaa salaati salaadba may karin salaaddii qofkuna way jidaysan tahay oo waa waqtigiiba dee saxaabadaan leenoo rasuulka ilaahay dabadii ee laakiin dee dagaalkiibaaba socda welibana xaalo uu adag yahay xaalana ay rajaynayeen muslimiintu inay markaa furtaan oo fatxina ay rajaynayeen bay ahayd may karin salaaddii falam nusalli maanaan tukan ilaa bacda irtifaaci nhaar macnaha waxa la isku jiraba markii ay cadcaddu ay aada u dheeraatay ganankii hore ayaa fadxigii dhacay waqtigaas bay u suurto gashay inay salaadii subax waa qado uune ay tukadaan fa sallaynahaa waanu tukannay salaadaas wanaxnu maca abi muusa abi muusa alashcari maciisaanu ahayn oo fa futixa lanaa waa naloo furayo maalintaas bay dee galeen xisnigii qaalib noqdeenna ciddii kuba jirtay oo la qabsaday wa qaala anasun anas wuxuu yidhi wamaa yasurunii aniga ima farax gelinayo oo bitilka salaati waa bedela tilka salaati salaadaas maalinta waqtigeedii intuu dhaafay aanu waqtigaa dambe tukanay bedelkeed inaan helo addunya wamaa fiiha addunya iyo waxafigeeda kuba sugan oo macnaa wuxuu ujeedaaba waa salaadii ay qadeeyeen maalintaas sababtuna waxa weye iyadiibuu kuba faraxsan yahay iyaduu leeyahay adduunyo oo dhan maan dhaafsadeenoo taa bedelkeed intaan maalintaa xaaladaas aanan ka qaybgelin aan adduunyada bedelkeed helo imarka ima farax gelinayso arrinkuna waxa weeye dee cibaadadaa weynee salaadii ha kaba shuqloomeene cibaado waqtigaa kaba ahamsanayd oo dee jihaadkeetii bay kaba shuqloomeen maaha dad ay ciyaar ku dhaaftay dad ay hurdo ku dhaaftay dad cibaado kale oo maanta mansiladeedu ay kaba hooseyso walow dee salaad iyo jihaad salaadu ay weyn tahay haddana xaaladaa marka la taagnaa iyo waaqacadaas dee wax kasta waxa ka horeeya oo ka ahamsanaa xaaladoodii iyo dagaalkoodii haddaba cibaado markaa marka xaaladaa la eego ka mudnayd oo kaba ahamsanayd ayay nagu dhaaftay dee sidii kumaanaan dayne wixiina dhaafay markii dambe waan qadaynay oo bal matalan markaa taas waxa weeyaan qaflo iyo wax kale nagumay dhaafine cibaado weyn bay nagu dhaaftay tadaarukna waanu labanimo waanu qadaynay sidaa daraaddeed baani taas adduunyo bedelkeed inaan helo aanan anigu aan ii faraxgelinayn bacdigood baa waxay kaba dhigeen anas inuu dee halkan ka qoomamoonayoba salaadaa maalintaa dhaaftay salaad oo arrintan uu tilka salaadna ula jeedo salaadii dhaaftee faa'iitada ahayd marka iyada taasi waxay markaa noqon haddii taa laba yidhaaho macnaa salaadii oon waqtigeedii tukado oo salaada aan waqtigeedii dee markaa loo xadeeyo aan tukado ayaan adduunyo iyo wixii soora adduunyo iyo xafiigeeda kuma sugan baan kaba jeclahay ee laakiin xaaladuna umay saamaxahayn amiirkoodna waa tii oo matalan xataa dee dagaalkiibaaba lagu jiray isaguna waa siduu yeelay unoo balta hore ayaan kuba daysanaynaye bacdigood macnaha dambena way ishaareen wejka iqtibaadkiisana waa taa aan sheegnay macnuhuna waxa weeye saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii waxba u suurtogeli waayeen ee kayfiyaadka rasuulka ilaahay u tukaday salaadii khowfaani dee cinda ishtidaad alxarb waana xaaladii ay noqotay dee in aynu soo aragnay dee rukbaan iyo rijaal kolba sii suurto gasha ruux isagoo wax fuushan isagoo lugaynaya qibladii u jeediya isagaan ahan inuu tukadaba bal matalan xaaladii ahaydba weeye bal markaa tiina waxaa la arkaa ishticaalkii dagaalka inaanay iimahaas iyo xaaladaasna u suurtogelin waxa weeyaan dee taasi aynu soo maray marka ama aayaddii suuratulbaqaraba kuba sugnayd marka waxay noqotay inay dibligaan waana hadalkan waa awsaaci inoogaba soo naqliyo dee tan baaba waaqacadan baaba mustanad noqonaysa saxaabadii kaba dhacdayoo isagu uu lahaa haddii ay waxaasoo dhanba kari waayaan takbiir keliya salaad uma noqonaysee hawkaadiyeen intay kaba aamin noqonayaan saxaabadna waa taa ay sameeyeen oo haddii aanu waxyaala dhaci karahayn dee wixii kolba mumkina la samaynayaa umuuraha xataa iimaha iyo dee haddaanay suurtogelahaynba iyada waxa weeye waxay noqonaysaa dee in san oo kale la laba yimaado sidaa saxaabadu ay laba yimaadeen xadaanaa yaxya xadiis aynu hore usoo maray ama laba gooroo hore aynu soo marro marka halkan sheekhu raximah llahu tacaala kusoo celinaya ee marar kalena waa soo celin doonaaye marka laba gooro horeo meella waa halkii mawaaqiiddii bay ahayd salaada faa'itada oo dhaaftay sida loo qadaynayo oo abwaabtii mawaaqiidda meella way kuba dhoweydun ama waa taasoo bal shaksi hadduu yidhaaho dee maa sallaytuhaa oo kale ama maa sallayna hadalkaasi wax dhiba miyuu leeyahay oo bacda salaf laga soo naqliyay cunwaantaa uu dhigtay bal shaksigu de ay wax dhaafeen hadduu yidhaha maa sallayna oo kale ama faatatna salaa waa baab sidaas ahaa ayuu marka horena inoo soo horraysiiyey markaa kole haddaan laba goor soo aragnay umuuraha imakaan arki doono waa umuurihii xaggan salaadii wixii dhaafiyey ee salaadan iyaga dhaafiyey kuba tacalluqsanayduun sharxuna waa inoo horreeyey marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya قال xdثna wkiع عن علي بن مبارك عن يحyى بن أbي kaثيir عن أbي سلمة عن jاaبr markaa hore yaحye iyo markaas kumay sugnaynba dariiqyada qaarkood hisham dastawaa'i baaba ninka labaadba ahaa yaxyaan imika halkan kuba suganna kolley laba ninoo labadaba yaxye la idhaaho ayaa waxa weeye bukhaari wax kaba wariya sheekhyadiisa labadooduna wakiic waxaway ka wada wariyaan mid waxa weeyaan yaxya bnu jacfar baa la idhaahaa oo iyadu taas oo yaxya bnu jacfar baaba la yidhaahaa midna yaxya bnu muusa la yidhaha waxaanay nusqooyinka qaarkoodoo labadoodaba qortay way jireene laakiin waxay halkan aimadu raajax yeeleen inuu yaxya bnu jacfar ninkaa la yidhaha yahay labadooduba asxaabtii wakiic ka mid weeye labadooduba sheekhada bukhaari ninka horena horeynu usoo maray ama labadaba yaxya bnu muuse khat nin lagu naanaysaya weeyaanoo laqabkiisu ahaaye waa inoo horeeyeene balkan waxay raajax yeelayaan yaxya bnu jacfar inuu yahay bal inta kalena waa dad inoo horeeyey wuxuu uhi jaabir bnu cabdilaahi qaala jaa waxaa yimi cumaru cumar yowma alkhandaqi maalintii khandaq fajacala wuxuu bilaabay u gudagalay wakhtiga cadcadu dhacduu yimi yasubu inuu caayayo kufaara qurayshin quraysh gaaladoodii oo gaaladii quraysheed buu caayayey dee waxaana u caayay salaadan dadkii maanta dhaaftay cumarna isagu intaanay cadcadu dhicin buu tukaday laakiin aad iyo aad bay ugaba dib dhacday eh iyagaa sabab u ahaa tan baa dee tacayda keentay iyo lacnada wayaquulu waxaanu lahaa isagoo dee caayayo wayaquulu leh yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa sallaytu lcasra salaada casr maan tukan salaadii casar xataa kaadat ilaa ay u dhowaatay ashamsu cadceedu an tagiiba inay dhacdo oo macnaha wuxuu leeyahay aag waa tukaday laakiin way ku dhowaatay cadcaddu inay dhacdo waqtigaa uu tukaday oo wuxuu leeyahay salaaddii casr maan tukan maa kidtu an usaliya alcasra baan laftii hore soo maray ama usalli alcasra ilaa ay cadcadii uba dhowaatay inay dhacdo labadii meelood ee hore sheegayey taqiibe iyo taqruba ha kusoo kala arooreen laakiin labadaba halkay maakito ay ku sugnayd mooyaane markay lafdigan dambe halkan imaka inoogu sugna xataa kaadat ishamsu taqrubu ama taqiibu ani lamay socon labadaa meelood ee hore halkan waa ta riwaayada qoladan antu ay laba socoto waxaana jirta dee kaada markay noqoto khabarkeeda anima qaaliban ma raacdo aad bay laakiin u yartay qur-aankana dee mabay dhicin waxaan taa ahayn luqada aan ahayno makaadu yafcaluuna iyo takaadu tamayazu iyo yakaadu zaytuha iyodeo iyo bal waa qur-aanka marna ani kamay dambayn kaada waana luqada dee aad iyo aada uba badan casay casaabay taa kaga duwantoo iyada ay tahay iyada anto ay raacdo ee laakiin waa yar tahay waa luqo jirta way yar tahay uno halkaa hore haddaba waxay nooguba timid dee luqadii bal matalan badnayd iminka halkanse de waa waxa weeye waa arrinku ma badna se waa luqo jirto waata anta ay maanta halkan laba socoto kaadat ishamsu an taqiiba faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi wa ana anigu wallaahi baan ku dhaartay maa sallayta bacda adigu waaba tukatay anigu weliba baan tukan cadceeduna way dhacday oo rasuulka ilaahay wuxuu yidhi isagu waa tukaday kolley markaa dagaal dee sa imaka ka aynu soo marray anas iyo tuster ay kaba waramayeen dee laysdhex galay dagaalkiina uu socday arrintu may hayne laakiin maxaa jirtay xiraasadiibaa u suurtogelin weyday inay tukadaan waayo dagaaladiibaa khandaqii u dhexeeyey xagga sha ka soo tubnayd waxay doonayeen meel ay ka soo tallaabi karaan muslimiintun ah oo rasuulka ilaahay hogaaminayaana dee gaadhkaas bay hayeen waxaa dhexdooda ka dhexeeyey waa muraamaadka iyo isturtuurkii ayuunbaaba kaba dhexeeyey haddaba de haddii meel lagaba dhaqaaqana meeshii way kasoo tallaabi lahayd intaanay cadcoodu dhicin habeenkii waa la kala fadhiisanayay markaa rasuulka ilaahay taas waa shuqloon ay kaba shuqloomeen oo salaadii ay dagaalkan iyo arrintan kuba shuqloomeen ayay u tukan waayeen wallaahi waana wallaahi maa sallayta bacdigood baa ilow kaba dhigay dee ilow waa iman karaayo hawshaa laguma jiraa wax kastaba ilowsiinaysiiyo dee arrintanba taasba ee arrinkii waxa weeye waaba suurtagal la-aan waa inshiqaal lagaba shuqloomay qaala wuxuu uhi fanasala waa dhaadhacay rasuulkii ilaahay ilaa budxaana waadigii budxaan buu u dhaadhacay waa waadi madiina waa uudyaanteedii kaba mid ah waa maqribkii oo galay fatawada'a u weysaystay wasallaa waa tukaday alcasra bacdamaa daabat ishamsu intay cadceedu dhacday dabadeed uma sala lmaqriba salaadii maqrib buu tukaday bacdahaa dabadeed oo dee salaadaha faaitadaasa loo qadaynayo waa kii intan u horreysiiyaba aynu soo maray bal markaan eegno laba qowl baa culimada imika jira oo midi waxa weeyaan dee m horta ma ilowbay ahayd mise camdi bal haddii camdi la yidhaahna ma dagaalkay kuba shuqloonaayeen mise dee dahaare iyo waxbaan uba suurtogelin mise aayatulkhowf baan weli sooba degin waa aqwaal meesha jira bukhaari isagutu ku tegaya ama uu yeelanayaa halkan waa in shuqloonkaasi ay jirtay oo aahaartaa kaba horreysiisayba ee wuxuu usoo qaaday aahaartuna kolley ikhtiyaarkiisana waa qeybbay kaba yihin ee waxyaalaha iyaguna imanayana tafsiir bay u noqonayaan iyo bayaan iyo idaaxe waxa weeye waa in dee shuqloonkaas arrintu ay ahayd laakiin halkan baa wuxuu shaarixa iguba sugan waayatulkhowf markaa inuu kaaba cabire walaa yarwalaa ha yariduhu maa taqadama ama yaruduhu maa taqadama min tarjiixi kowni aayat alkhowfi nasalat qabla alkhandaq wixii aynu hore usoo marray ahaa aayatulkhowf inay soo degtay qabla alkhandaq macnaha wuxuu leeyahay kan baa dhow oo inay meeshii inshiqaalkaasi jiray taas buu kaba cabiray markaas taasi ma dhowaatay haddaba inshiqaalkaas in aydu markaa noqoto aayatulkhowfku uu qabla alkhandaq ahaa oo suu sheegayanan hore u raajax yeelay halkan taas kuma imanayso dee inkastaba inshiqaala jireen maxaa dee habkii aayatulkhowf ama salaada khowfka looguma tukan waayo lama odhanayo ayuu leeyahay laakiin waxaan leenahay markaa hore dee tuu raajax yeelay ama socotay waxay ahayd waxay habkan ugu tukadeenba salaadii loo dibdhigay waxay ahaydba aayatulkhowf markaasoo may degin aayaadkii khowfku bacda alaxzaab bay ahayd riqaac iyo meelo waqtiyadaa kaba dambeysay ee waqtigaas ee markaa salaadiina kol hadday miiqaat iyo waqti lahayd hab loo tukadana ay lahayd kayfiyaadkan ilaahay subxaana wa tacaala uu baneeyey ee uu jideeyey ruqsadee salaada qoofkaee aayaddaa suuratulnisa ay kuba mar aynu kusoo marrayna aanay weli soo degin taas baa keentay xataa iyagoo xusuusan markay haleeli waayeen inay salaadii dib dhigaan ee waqtigaasoo kale de haddii imika aayaadkii khowfku ama salaadii khowfku ay mashruuc tahay waxaa dhici kar laydba inay awjuh iyo fursooyin ay helaan salaadii khowfka laguma wada tukado uno ama kolba daa'ifa haba tukato eeba kolba dee si suurtagal ahaydba loo tukado ee bal taas baa horreysay halkan buu laakiin cibaarada kaba cabiray waxa weeyaanuun taakhiirka salaadii la dibdhigayaa barhkood imika waxay kaba dhigeen halkan aayaadkii khowfku inay nasakheen marka aan la dibdhigayn laakiin dee kolkol baanay suurtagal baahayn sida hadalkaa hore aynu kuba soo marnay marka haddii la kari waayo in salaadii si uun loo tukado iimaba haba noqoto farjaalan aw rukbaanan taas lama kari waayo markaa taakhiirkii dee isna dariiq buu noqonaya iyo weji saa saxaabaduba ay yeeleen bukhaarina saasoo imaka baabkan xadiidka xadiidkanaynu soo maray uu soo raaciyey arrinkanna markaas salaatulkhoofna xaaladan may nasakhin waa taa saxaabadna ay kuba camal faleen markaa waana dee marka ay tahay unoo shardigu yahay in la kari waayo salaadii si un loo bal loo kari waayo ayaa markaa xaaladu ay noqonaysaa baabu salaati aalibi wlmaluubi raakiban wa imaan baabu bayaani salaati aalibi kii wax doonayey iyo walmadluubi kii la dalbaya salaadooda caddaynteed weeye raakiban xaaluya isagoo wax fuusha wa imaan waa isagoo dee ishaaro laba imanaya malalkan intooda badan waa iimaan waa ta yidhaaheenba ee daalibkuna waxa weeyaan ka soo qaadoo cadowguu ku daba taagan yahay waa raadsanayaa ciidan dhici karta dee jabay oy jabiyeen bay baacsanayaan oy raadsanayaanoo waa daaliboo isagaa wax doonaya madluubkiina waa ruuxaa cabsanaya lagu daba taagan yahay weeye ee isagu ka cararaya dee ciddaa uu kaba cabsanaya kaba cararaya waqtigii salaadeedna waa galay daalibkii mid buu kaba baqanayaa oo wuxuu ka baqanayaa ciddii uu daba taagnaa inay dhaafto oo ay hadhow hadduu salaad u dhaadhaco ama u fadhiisto ay ka baxsato markaa kii madluubka isagii muxuu ka baqanayaaba dee hadduu salaadba u dhaadhaco in la soo gaadho oo isagiina waa ruuxan la raadsanayo la daba taagan yahay markaa isagu wuxuu kaba baqanayaa isaga dee markaa idraag ama la soo gaadho midna wuxuu ka baqanayaa fawt bal haddaba maxay yeelayaanoo salaaddii seebay u tukanayaan walow dee labadooda xaalo ay kala duwan tahayoo kan isagu madluubkiihii dee isagu waxa weeyaan cabsidiisa ayaa aada iyo aada u badan wixii keenaya inuu si uun u tukadaana maanta mutaxaqiq weeye kan daalibkiihi isagoo cabsi ma hayso ee isagaaba wax raadsanaya laakiin in laga bax dee meeshii ciddii uu raadsanaya ay kabad ka badbaado ay ka fakato ayuunbuu kaba baqanayaa bal markaa seebaa xaaladoodu tahay seebay salaadoodu noqonaysaa halkan kalaamiyuu inoo soo noqlin doonaa haddana xadiidu buu sheekhu raximah llahu tacaala raacin doonaa bal intaynaan taa gaadhin ibnulmundir buu sheekhu kaba soo noqonaya inuu leeyahy cid alle ciddii aan cilmiga ka xafiday waa dadkii culamaa ul amsaar buu leeyahy isaguna waa aimada dee jaanibkan dee aqoonta aad iyo aada u sarreysa ule khilaafka culimada iyo wifaaqoodii xataa imaam nawowi iyo markay madaahiba culimada soo noqonayaan qeyb badan oo ka mida ibnulmundir baa asal u ah iyo dee aimo badan oo kaleba haddaba wuxuu leeyahay leeyahay dadkii iyagu ahlulxifdi aan dee cilmiga laga xafiday ahluculamaa ul amsaar qowlkoodu waxa weeye ruuxii la raadsanaya madluubka ahaa dee abadiisi iyo wixii uu fuushanaabuu isagoo ishaaraya uun ku tukanaya iyada hadal kale maba jirto laakiin kii daalibka ahaa waxa weeye wuu dhaadhacayaayoo isagu inay cabsi ma haysee fawdkan uu ka baqanayo mooyaane isagii uu dhaadhiciyo dhulka ayuu dhaadhici uu iskaba tukan labadaas saasaa tafsiirkoodiiyo siuu isagu ibnulmundir culamaa ul amsaar kaba soo naqliyo shaafici baa wuxuu markaa raaciyaa taasoo dee dee isaga ibnulmundir shaafici kaba horreeye laakiin waa arrin dee aanu ibnulmundir soo naqlinoo haddii uu laakiin ruuxan daalibkii isagii baaba daaliba wuxuu ka baqanayaababa matalan haddii uu fadhiistuu salaad u dhaadhaco dadkii asxaabtiisa iyo dee ciidankii ay wada ahaayeen inuu kaba go-o ama ciddii dee waxa weeyaan aysayeen ay kuba soo noqoto ama cidlo yartaa lagaba hela buu kaba baqanayaa isagiina taa waa la imanaya oo isagiina markaa cabsi kalaaba jirto markaa macnu waa maxay daalibkii tafsiil baa la gelin madluubkiise isagu dee si kaleba uma suurtagala madluubkii isagu yusallii calaa daamatihi iimaaan waa si uu badbaado laakiin kii daalibka ahaa bal waxa weeyaan haddii dee isagii fawdkamaba baqanaye in isagu cadowna inuu qabsado kama baqanayo wuxuu ka baqanaya in cadowgii inuu ka baxsado cadowgii uu raadsanaya inuu kaba baxsado marka bal waxa weeye haddii uu xaaladiisu taa tahay bal waa la kala qaadi oo haddii dee isaga dhib uga imanaysa dhaadhaca iyo umuurahaasi ay jirtana iimahana kuma tukado haddii kalena salaadii haba dhammeeyo walow hadalkaa uu zaaciyiyo bal maalan isagu uu ahaa dadkii daalibiinta wax dalbaya hadday dhulkii u dhaadhacaan hadday ka baqanayaan fawta alcadow iyaguna xagga wejigooda u jeedana qibladooda ha noqoto si u suurtagalana way u tukanayaan isaguba yaadho xataa fawdkii uu kaba dhigay inuu isaguna tan badnaynayo bal markaa taas baa macnaa daalib iyo madluub uu yahay waqaala lwaliidu waliid wuxuu yidhi dakartu waliidku waa waliid ibnu muslim waa ninka caalimkaa reer dimashq dee tadriiska badanna lagu yaqaanay dakartu waxaan u sheegay lilwsaaciyi awsaaci waxaan u sheegay salaata shuraxbiil shuraxbiila bni simti nin shuraxbiil ibnu samdi la idhaha salaadiiya waa asxaabi asxaabtiisii salaadoodii calaa dahri daabati daabada korkeeda ay ku tukadeen kale shuraxbiil ibnu simdi barhkood baa idhaha wifaadu leeyo rasuulka ilaahay waa u yimi badhna taabicun bay kaba dhigaanoo uma sugaan rasuulka ilaahay la kulankii oo suxba uma sugaan qaadisiyana waa joogaa la yidhaah laakiin magaaladan ximse ee suuriya imakaba ku taalee dee jirta ee magacyada dee wararkeeduna iyo akhbaaraha iyo wararka ay kuma sugayiin waa ninkii isagu furtay weeyaane ciidankaa adigu hogaaminayay waqtigii mucaawiyana kolbuu meeshaas waali kaba noqday ama adigu shaam marka ay noqoto waali uu kaba noqday bal horta waa nintaas bukhaarina halkan unbuu dikri ku leeyahay ee meel kale kuma laha kitaabkiisa taqriibna xaafid ibnu xajar halkan taa haba yidhaahee ma soo kuma soo daro dikriga halkan oo wuxunbuu sheegaa ramsiga muslim iyo asxaabu sunan unbuu ramsigooda dhigtaaye bukhaari inuu dikri ku leeyahay imika halkan waa dikir uun waayo isagu imika wuxuu warinaya maaha ficilkiisii baa lasoo naqlinayaa halkan muu soo dhiganba oo ma odhan lahu dikrun fi lbukhaariye laakiin bal waxa weeye halkan unbuu bukhaari ku leeyahay marka meeshiina salaadan xaafid muxjar iyo hagaag umay bayaamin salaadoodatay ahayd ma dad wax dalbayay ahaayeen oo cadowbay raadsanayeen oo jaanibkaasa wadaalib bay ahaayeen ma madluubiin iyaguna cararayay baabay ahaayeen oo ciidan dee iyagii ku daba taagnaa halkan iyagii maba cadda ibnu bataal baa wuxuu soo yidhaa qisadan waan doonayo waan doono bal sidii waxay daalibiin ahaayeen baa hadalkiisu ibnu bataal ahaa markaasaa faqaala wuxuu yidhi oo wuxuu soo qaaday markaa weliid baa odhanaya bal nimankaasi iyagoo dee saasa may dhaadhicin weeye dawaabta korkeedii bay ku tukadeen dawaabtii korkeedii hadday ku tukadeenna way socdaanbo salaadoodna way ishaarayeen bal dee halkan iyo waxaa iguma sugan inuu isagu markuu taa amray shuraxbiil ibnu simdi taa amrayba oo kale inuu yidhi yaana tukada idinkoo waxfuushan ayaan ashtar la odhanayo mararkii dambena dagaaladii dambe dikriga kubadan ku lahaa ashtar anaqaci ayaa isagu dhaadhacay oo dhulka ku tukaday tuhi mukhaalifun khulifa bihi oo kale oo wuxuu arkay nin dee amarkii qaadan waayo khilaafayba bal taas baana sharaxna way idinkuma sugantahay taasi waxay ahayd mar bal haddaan kaba dhigna inay daalibiin ahaayeen ximsana waa taan leenaha waa furtay kollina waa waqtiyadaasuun ama in calaa dahri daaba faqaala wuxuu yidhi oo may dhaadhicin buu leeye iyagoo daabada korkeedoo dee kollayna markaa maxay noqon iima an weeye inay nin daabo iyo imaka ama raaxilo fuushani ma sujuudayo ma rukuucayo waa ishaaraya uun faqaala wuxuu yihi kadalika alamru cindana arrinku agtayada saas weeye idaa tukhawifa alfawto eeg daalibiin bay markaa ahaayeen qisada haddii laga cabsado fawtu waa ciddii aad daba taagnayd inay kaa baxsato laga baqdo arrinku saas weeyaanoo kaa isagu dee isagoo wax fuushan oo ishaaraya oo hadday kol haddii la dhaadhaco laga baqanayo laga baqanayo inay ku dhaafaan kaa baxsadaan saasaa lagu tukanayaa taa wey kolley hadalkii ibnulmundirna waa qeyb dee bal markaa isagoo yidhi dhamma culimada dee guud ahaanba taa kaba soo naqliyey daalibku inuu dhaadhacayo waxaala ku imanayso hadalkan markaa imaka uu la yimi dee awsaaci waana taa imaam shaaficina waxaan kaba soo naqlino marka wuxuu leeyahy saa shuraxbiil yeelay waa sida anaguba aanu qabno oo ah ruuxii daalibka ahaa hadduu ka cabsanayo in ciddii uu raadsanayay intan uu tukanayo khalaas ay ka baxsato oo markaa ay fakato iyada markaa wuxuu ku tukanaya isagoo raakibo waxtaja wuu xujaystay alwaliidu waliid waliidna waa ninkan dee waxa weya kollay siyarna waa leeyahay labadooduba way leeyihin oo jaanibkaas haddaba in weliid baa wuxuu u xujaystay ruuxee daalibka ahaa ee wax doonayay isagoo wax fuushan inuu tukanayo biqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii laa yusalliyana yaanu tukanan axadun axad alcasra salaada casar ilaa fii bani qurayda reer bani qurayda dhexdooda un mooyaane meel kale yaanu ku tukan xadiidku waa kay noo soo socda kaasuu u xujaystay oo macnaa waa maxay qolooyinkii saxaabada ahaa ee rasuulka ilaahay amarkaa siiyey bal kuwii iyagu dhaadhacay markay ka baqdeen in salaadii casar dhaafta mooyaane waxa weeyaan kuwii kale mee kuwii iyagu dibdhigay mooyaane kuwii kale ee iyagu tukaday baaba ah inay dee iyagoo waxfuushan ay tukadeen laakiin taasi wax naaso aynu haynaa ma jirto ee waa imaka in looga qiyaas qaato un mooyaane laakiin dee sa uu soo dhigtay ama bar kale ay uga soo dhigteen oo ah inay qolooyinkaasi iyagoo daalibiin bay ahaayeen iyagaa wax socoday oo ku socday reer bani qurayda cadow eryanaya may jirin haddana iyagoo waxfuusho bay tukadeen bal taas baa hadalkiisu yahaye laakiin taasi iyada xadiidka inooguma sugna qolana inay tukatay iyo dariiqii kuba tukatay qolayna ay iyagu waxa weeyaan ilaa ay reer bani quraydo gaadheen aanay tukan oo salaadiina xataa saa ay dee casar kuba dhaafay bal salaadii ay kolba u socdeen ayaa iyada inooguma sugane laakiin wejku wuxuu noqonayaa uun bal markaa taasoo in la yidhaha kol haddii dee salaadii ay dibdhigeen ilaa ay reer bani quraydo ka gaadhayeen aan lana canaanan iyagoo salaadii haddana ay dhaaftay aan laba canaanan ruuxii dee aan waqtigiiba salaadii kaba saarin ee ishaare u tukaday eed ishaare kuba tukaday isagoo wax fuushan dee wuxuu noqonayaa kii isagu salaadaba dibdhigay ilaa waqtigeedii uu kaba saaray isagaa ka mudnaanaya waa jaanibka awlawiyada in jaanibkaa laga daliishadee laakiin iyagii lama hayo inay dee ku tukadeen kuwii tukadee xataa iyagoo rukbaana ay tukadeen taas lama hayo ee waxay noqonaysaa waa qiyaas baabkii ama la yidhaha suuradana kaga mudan iyagii kol hadday salaadaba waqtigeedii ka saareen taasna aanay canaan ku mudan dee kii isagu salaada waqtigeedii aan kaba saarin ishaare laakiin ku tukaday iyada taas isagaaba dee xukumkii iyo tacniif la-aantii iyo banaanidii kagaba mudnaanaya xadiidkiina waa kan xadaثana cabdullahi bni moxamed ibni asmaa qaala xadaثana juwayriyatu can naaficin can ibni cumar sanadkii isagoo sidana maalin dhawada waan soo marray waana tii aan soo sheegnay cabdullahi bni moxamed inuu juwayriya ee moxamedkan iyo juwayriya ay walaal ahaayeen oo juwayriyana waa ina asma waxa weeye oo aabihii baa magacan asma isagana juwayriya la odhanayay waa isu adeer can naaficin can ibni cumara qaala wuxuu yihi ibnu cumar qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi lamaa rajaca markuu ka soo laabmay min alaxzaabi axzaabba uu ka soo noqday buu nagu yidhi annaga jibriil baana taa faray oo dee isagoo rasuulka ilaahay guriguun soo gaadhay baa jibriil u yimi oo dee taa la amray inuu reer bani qoreydo uba baxo markaasuu dadkii ku yidhi laa yusalliyana yaanu tukanin axadun axad alcasr hadda waa subaxdii unbaa dee nimankii habeenkii intay guureen oo ilaahay dee waxaanay muslimiintu sababba u lahayn oo dabiishii iyo ciidamadii kale uu kuba diray ay nimankii la guureen axsaabtii oo dhammi oo saa ilaahay kuba jebiyey ciidamadaa iyo dabayshaa uu soo diray baa markii meeshii laga yimi looga inay guureene lagaba yimi ayaa amarkana yimi markaasuu yihi laa yusalliyana iyaanu tukan axadun axad alcasra salaada casr ilaa fii bani quraydata reer bani quraydo mooyaane balyaanu kuba tukan kole xadiidku reer bani quraydana baabbaab u yeelan doonaa laakiin dee waa waxoogaa waa kitaab ulmaqaazi ayuu kuba iman doonaa waxaana jirta xadiidkan muslim baa la wadaagsaday sheekh keligay ka wada wariyeen cabdullaahi bni moxamed ibnu asma ayay kaba wada wariyeen markaasna waxaa dhacay halkan alcasra bedelkeeda muslim laa yusalliyana axadun iduhra duhur baa dhacay waa muslim taasaa dhacday waana sanad keliya sanad keliya qolooyinkii kale badnaa ee xadiidka iyaguna wariyey kolley saa muslim kuba wariyey ayay ku wariyeen oo lafdigu bukhaari baa alcasr ay tahay walow dee wax kalena la egi karo siyarta iyo waxyaalaha lagaba heli karo laakiin muslimuun maahay qolooyinkii kale iyaguna duruqdan ama xadiidka yaana cabdilaahiba noqoninba qolooyinka kale kaba wariyey lafdigooda duhur baa kuba sugnaa bal dee waxaana barhkood ay kuba jamciyeen labada xaalaba inay dhacday oo dadku way istaba socdeen kuwii iyagoon duhur tukan amarka laba siiyey intaan duhurgelinna waxaa lagu yihi laa yusalliyana axadun iduhra ku iyagu bal waxa weeye iyagu duhur tukadeen weli casar tukadna tan baa layihi barhkood baa taa kuba jamciya bal intaa wax dhaafsadna kolley way dambaysaayoo kale walow dee xadiid keliya oo sanad keliya wadale uu yahay ruwaaduna waxay u badan tahay ama dee kutubta waa jaanibka muslim lafdigiisa duhura taas bay u badan tahay dee inaga waxaa aada iyo aad taa shuhreeyey ibnu abi jamra iyo intii ka sarrayso kutubtii iyo mukhtasaraadka ahayd ayaa riwaayada bukhaari soo naqlisayoo marka ay kuma sugnaayeen bal lafdigana waa jira kana waa jiraayo waxba haddaa wax kale aragtaan yaan la qariibsanin bal lafdiga riwaadda ay uba badan tahay jaanibka kalaabuu noqonaya ilaa fii bani quraydata faadraka bacduhum kolley halkana xaafid umuurhan kama dee si fiican buu uga hadlaa marka maqaazi la joogo mujalladka toddobaad xadiidkan marka uu qabanayo kolley kalaamkiisa iyo waxyaalahaas uu dheeryahay halkaa isagoo ruwaadda iyo waxyaalahaas iyo jaanibkaa bal eegaya towjiiha jira ilaa fii bani quraydata faadraka waa gaadhayoo bacdahum barhkood alcasru salaadii casar waxay ugu gashay fi ariiqi wadadii iyagoo kusii jira faqaala bacduhum dadkii haddaba aan iyagoon weli dee reer bani quraydo gaadhin casar u galay weeye wixii dee hore intay u baxeen halkaa kuba gaadhay waa sax ee kuwii aan dariiqa uguba galay casar ayaa barhkood waxay idhaheen laa nusallii ma tukanayno xataa naatiyaha ilaa aan reer bani quraydo gaadhno wa qaala bacduhum barhkood waxay idhaheen bal nusalli lam yurad minaa daalika arrinkaa laynoogama jeedin inaan degdegno oon la dib dhicinunbaa laynoogama jeedee salaada waqtigeena inaan ka saarno iyagu macnahay eegeen iyo maqsuudkii kuwana lafdigiibay eegeen waa de had iyo goor kuwana macnihii iyo maqsuudkiibay eegeen waa kuwan le inaga tan laynoogama jeedin inaan salaada waqtigeeda ka saarnay waan tukanaynaaye arrinku wuxuu ahaa inaan la degdego uun kuwana lafdigii iyagoo ilaalinaya ayay idhahayd maya ma tukanayno fadukira linabiyi sala allahu calayhi wasalam labadaa qoloba rasuulka ilaahay baa loo sheegayoo falam yucanif waaxida minhum qolana lama canaanoon dee ijtihaad bay kulaba yimaadeen dee kolley mid baa musiiba laakiin ijtihaad kol haddii ay tahay kii isagu aan sidii dee musiibka ahaydna bal ajrigii ijtihaadkuu leeyahay wax khadaina macfu canhu awode wixii khadaana looma qabanayo tan rasuulka ilaahay markaa ruuxii ijtihaad wax ku sameeyey dee canaan ma laha bal maxalu shaahidkuna kolley haddii a la idhaha waa ta aan soo maray xadiidka waxaan loo soo qaato waxtaja alwaliidu biqowli nabiy ayaynu wuxuu bal habka u xujaystay iyo saa halkan wixii lagaba qaadanaya inooguma sugan sheekhu waan usoo naqlinaya raximah llahu tacaala meelaha safxada uguba dambaysa ama sharaxa ugu dambeeya abu daa-uud ayuu xagga daalibka ruuxan wax doonaya salaadiisa waa tan ay barhkood dee tafsiilka geliyeen kuwana uu ibnu mundirno kaba soo naqliyay ruuxu kol hadduu daalibeyna isaga cabsi ma hayse hadhaadhaco salaadii hagaag hawba tukadee abu daa-uud baa wuxuu kaba soo naqlinayaa xadiidku yihi isnaadkiisa xasana min xadiidi eegta qolooyinkiina haddaa ila mid tihiin waa intan uga sii jeedaba akhraja abu daauud fi waa halka ugu dambaysa un faa'iidada uu dhigtay labada sadare sharaxa u dambeeya un weeye faa'iidada uu dhigtay akhraja abu daauuda fi fii salaati daalibi xadiida cubaydillaahi ibnu unaysin kolley cubaydullaahi waa khada madbacdeede waa saxaabi macruuf oo reer aslamu waa cabdullaahi ibnu unays weeye ismigu waa mukabar ee maha musaqar cabdullaahi ibnu unays rasuulka ilaahay baa u diray sufyaan alhudali waa nin reer hudayl ahaa oo sufyaan la odhanayo markaa maxaa meesha kuma sugnaan intuu soo qaatay fara-aytu waxadarat ilcasr fakhashaytu fawtaha fandalaqtu amshi wa ana usalli uumiu iimaan eg daalib buu ahaa ninkii loo soo diray buu arkay carafo ayay meelahaas halka meelahaas ahayd carafay ahayd in markaasuu arko wuxuu ka baqday haddii uu dee salaad u dhaadhaco waqti salaadeedna waa joogaaye inuu ninkii haddana fakado oo uu ninkii makansan waayo ninka loo soo dirayo markaasa wuxuu hi waan socday wuu socdaa xaggiisii wuu sii socdaa waanu tukanayaa waa daalib eeg imaka hadda laakiin fawt buu ka baqanayaa ninkani kaba tago bal waxa weeyaan shaar kolley qisaduna dee kutub siyariya waabay dee ugu sugan tahay waa waqtiyo dambaanay ahayd ninkan waa nin dee dad u madax ahaayo reer hudayl buu ahaa ciidan buu ururinayay uu doonaya madiina inuu kuba soo duulo oo ciidan ayuu ururinayay markaasaa rasuulkii ilaahay bal dee intaanu halkiiba iman ciidankiiba aanu urursan buu usoo diray ninkan keliya reer bani aslam ayuu usoo diray kolley qisadiisna kutub siyar baynu kaba heli iyo tarjamadiisaiye markaasuu halkaa kula kulmayo dee markuu soo gaadhayna sidanuu yidhi wuxuu ku yidhi markii uu dee bariidiyey waxaan maqlay inaad ninkaa ciidan u urursanayso saasaan kuugu imo haa way jirtaa buu yidhi dee markay waxoogaa wada socdeen waxoogaa wada socdeen ayuu dilay waanu noqday oo markii dambe madiino saasaa wixii ciidankii iyo wixii oo dhan iyo halkii ay ku wada baabeen waxa weeyaan sufyaan alhudali markaa maxaa maxalu shaahidku yahay isagoo daaliba ayuu ishaare ku tukanayay muxuu ka baqanayna khowf alfowt waayo markaa ama dadkiisii ha noqot ama waxyaalo markaasna fursuu helayna isagoo dee ninkii tilmaantiisiina waa gartay bar rasuulka ilaahay baa waxyaalo usii tilmaamay uba muuqanaya markaa uu arkou kuba garto tibay hadee markaa waa ishaaradii inuu kuba tukaday salaad aalib waqtigii rasuulka ilaahayna way dhacday kolley markii dambena uba sheegayo dee rasuulka ilaahay qaraarkiisii ayaa meesha jira baabu tabkiiri olqalasi bisubxi ama baabu takbiiri oo waxa weeye in kaafta aan horreysiino iyo in ka bacda la horreysiiye labada weeye labada xaalo ruwaadda intooda badani kaaftay horreysiiyeen kushmihadii raawigaa lama yidhaahaana isagu bacduu horreysiiyey oo isagu waxaabuu xaafid leeyahy ka baaba malaa mudan in bacda la horreysiiye laakiin maxay noqonaysaa baabu takbiiri haddaan idhaahno waa takbiirtii la takbiiranayay goorba iyo markaas waa iyo wasalaati cinda aliqaarati walxarbi taas waqtigaa weerar laba gelayo cadow laba weerarayo takbiirtii la takbiiranayay waa arrin muhim oo iyaduna madluuba haddii baabu tabkiiri walkalas kolley way isku noqonayaane waa kalihidii la kalahayay iyo waqtigaa habeenka ah dee dulmadiisu ay jirto waagiba ha iftiimo laakiin dulmadii aakhiruleil ay joogto macnaa walqalasi bisubxi macnaa waqti hore dee taas tabki tabkiirkii lalaba imanayay iyo wasalaati salaadii cinda aliqaarati marka cinda aliqaaratina tabkiirkana iyo takbiirta labadaba way inoogu tacalluqaysaa dee salaada nafteeda oo taas way u taallaayo ujeeddadu waa ruuxu ama haddaan idhaahno takbiir kaba cabirno dee waa dikri ma'huur ahoo waqti kasta oo ama arin adagi jirana lalaba yimaado iyadoo ilaahay subxaanah watacaala weynidiisa iyo bal matalan taas laba tilmaamayo iyo gees kale marka xaadiid faraxadeed xataa yimaado iyadoo ilaahay subxaanah watacaala loogu shukriyana lalaba yimaado waa takbiirtii dee waanay laba iman jireen saxaabadu iyo takbiirtii cinda aliqaara amase waa in waqti hore iyadoo salaadii subaxa waqtigeedii joogo ee mararkaa laysidee in salaadiiba inta hore laysaga tukado macnaa iqaaradii iyo weerarkii laguba kallaho oo loo degdego bal taas markay noqoto tabkiir noqoto waxaanu kaba dhigayaa awjuhu inay tahay tabkiirba iyo wasalaati cinda aliqaarati walxarb markaa macalushaahidku wuxuu noqonayaa ama ujeeddadu waxay noqonaysaa xadiid isagoo dheer aynu soo maray dambeeyana ayuu imika halkan inoogu keenayaa oo waxay noqotay halkii salaada bilowyadeedii marka cawrad iyo waxyaalihii kuba tacaruqsanaa bowdadu macawra mise maaha waa xadiidku isagoo dheer baynu kuba soo marnay maqsuudku waxa weeyaanun oo kale dee waqtiyadaa salaadii subax ay joogto haddii dee iqaaraduna iyo weerarna markaas ama dagaalba bilaabmayo inay tahay dee salaada waqtigeedii bilowgii inta lagaba tukado si looguba faaruqo salaadii arrinkan jirta daraaddeed aan loo dibdhigin oo loo kaadin kol haddii dee fursadaasi ay jirto qolooyinkaa horeynu soo marnay xisnigii tuster iyagu waxaa la arkaa in waqtigaa horteed baa dagaalkiiba bilaabmay way socotay waagiina waa iftiimay waqtigaa waagu iftiimayna dagaalkiiba adkaayo saasay u dibdhigeene waa haddaan la bilaabin inaan dee bilowgan la doonaya in la bilaabo loo kaadiyo salaadii oo la dibdhiga inaan la imane dee iyadii inuu waqtigeeda bilowgiisii inta lagaba tukado bal markaa saas dee hawshii kale la doonaya inaan laba galo abu muuse alshariha laga soo naqliyay iyadoo taasoo kale ahayd inuu malaa dee degdega u degdegayabaa markay tukadeen caddaatay inay qablalfajri ahayd uu ku celiyay maalinta mar kolba idhaahaan saddex gooryo buu salaad kuga celiyey waa salaad subaxun dee jaanibkan takbiir tabkiirkuna waa jiray dee marka haddana umuurihii waxa u muuqday salaadiiba inay waqtigay tukadeen ay kaba horreysay hawshanna way u taagnaydoo dee hawl baa sugaysay xadaثna msdd qaale xadaثna xamaad can cabdاlcaزiiz bn suhayb xamaadkuna kol aduu musadad meesha joogo waa xamaad ibnu zayd un saynu horeba usoo ogaanay iyo whaabitin اlbunaaniyi can anas bni maliki ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam salaa waa tukaday asubxa salaadii subax biqalaasin waa waqtigeedii markay galay uun iyadoo dhulku madow yahay iftiinkii un laba arkay ayuu salaadii subax tukaday khaybar buu joogaa korkeeda uma rakiba uu fuulay faqaala wuxuu yihi allahu akbar markaa haddaan takbiir nidhaahana salla subxa biqalasin baaba dee noqonaysa wixii tilmaamayay haddii aan takbiirta hore nidhaahnana rasuulka ilaahay waa kan markii uu kuba soo baxay iyaguna soo baxeen takbiirta laba yimi kharibat khaybaru ina idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin horaan usoo laqbayna xadiidku mararku inoo soo maray fakharajuu way baxeen dadkiina waa nimankii reer khaybar yascuuna fi sikaki iyagoo wadooyinkii ordayoo markii hore dee xadiidku uu inoo dheeraayo iyagoo beerahoodii iyo masaariicdoodii maga xisniga gudihiisa kumay sugnayn khaarijan xisni bay basaatiintoodu iyo beerahoodu kuma sugnaayeen subaxdii bay soo dareereen iyagoo sita alaabtii ay kuma shaqaynayeen sanaabiishii iyo maka iyo waxyaalahaas san dee magtaladii aynu soo maray iyo wixii kale dee majarafadii iyo wixii markay ciidankii arkeen bay laabmeen oy wadooyinkan dhex ordayeen iyagoo leh wayaquuluuna muxamedun walkhamiisu dee kollayna khayb khadaq may dheeraynba nimankii carab oo dhan isu keenay soo abaabulayba nimanka halkan degan bay ahaayeen madaxdoodii ee markii horena reer bani nadiir iyo xaggaa kaba yimi iyagu reer bani nadiirkii yimi iyo wixii kale sii joogayba muxamedun walkhamiisu waa muxamed iyo ciidankii qaala wuxuu yihi walkhamiisu aljeish macnaa aljeeshka alkhamiisna waa la yidhaha horeynuu soo maray waxaa khamiis loo yidhina dee shan qaybood bay u qaybinayeen oo tan bay lafdigan dee waxa weeyaan ay ugu idlaaqeenoo waa xagga midigoy maymano odhan jireen iyo dhinaca bidixoy maysaro odhan jireen iyo intan bartanka ee xagga hore oo qalbi ay odhan jireen markaa mee qalbi ay odhan jireen iyo inta kasii horeyso muqadimadii iyo xagga qaybta ugu dambeysa saaqada ay odhan jireen ama muakhirado shantan qaybood bay kaba dhigi jireen ciidanko tan bay khamiis u yidhaaheen xataa ciidan dhanun saa u qaybsamaynba na khamiisa waa la yskagaba idlaaqay markaa fadahara calayhim rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay uu ka qaalib noqday dagaalkii markuu dhacay faqatala wuu dilay almuqaatilata wixii gaashaanqaadkaa dagaalamayay wasaba wuu qafaashaya daraariya dadkaan dee gaashaan adigu aan dagaalamine dumarkiiiyo caruurtii iyo fa saarat safiyatu safiya bintu xuyeye waxay dhacday lidixyat alkalbiyi horeynu usoo maray qisada waana inoo dambaysaaye markii isagaa rasuulku weydiistayo markaasuu iyada qaatay wa saarat maaha inay mar keliya labadoodu ay shuraako ku ahaayeen oy wada heleene dee waataynu soo maray hadalladii iyo wixii kuma sugnaayee ugu dambeyn waxay u dambeysay wa saarat lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam uma tasawajaha rasuulka ilaahay safiya waa guursaday wa jacala sadaaqaha cidqaha meherkii ay qaadan lahaydna wuxuu ka dhigay dee addoon bay noqotee xoriintan uu xoreeyo intuu xoreeyey ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh safiya guursado waa taa uma almu'miniin ama ummahaat lmuminiin kaba mida faqaala cabdilcasiis baa wuxuu yihi lihaabitin haabit buu wuxuu ku yidhi cabdilcasiis waa ina suhayb haabit labadooduba waa asxaabtii anas labadooduna xadiidkan maanta way kuba siman yihiine laakiin waa qayb dhaaftay isaga iyo abaa muxamedin abaa muxamedow anta anta adiga miyaa sa-alta weydiiyey anasan anas ku yidhi ma amharaha muxuu meher u siiyey oo qaala uu yidhi markaas anasna amharahaa nafsaha dee waa xorayntan uu xoreeyey sadaqa jacala sadaqaha cidqahadii nafteeduu meheru siiyo dee iyadiibaaba xorowdo nafteedii ruux milkeeyay noqotay maadigaasaa ku yidha fatabasa markaa haabitna u muusooday kolley maxalu shaahidku waa taa aynu soo aragnay umuurahaas dee xadiidkana wuu soo celcelin doonaa horena waynuu soo maray isagoo intan kaba dheer bismi illahi araxmaan iraxiim kitaab alciideyni labadii ciidood kitaabkoodii weeye dee kolleyna waan soo araragnay inuu markaa uu kitaab bilaabayo bisinka iyo tasmiyadu ay jirto walow ruwaadda bukhaari dee barhkood sugayo barh aan sugini labaduba ay jiraan haddaba labadii ciidood waa wixii ku tacalluqsanaa axkaamtoodi iyo umuurahaas iyo dee abwaab kala duwan oo waxa weeyaan dee khawfkan iminkaan ka soo baxnayo way kaba dheeraanayaanoo iyadoo abwaab waxoogaaya ayay ciidu ay ciiduhu leeyihiin bal taas buu baabkeedii yahay baabun fi lciideyni wاtajamuli fiih bal kolley ruwaadda intooda badan waa say dhaceenba halkan oo baabun fi lciideyni watajamul fiih barhkood baa iyada halkan taa bedelkeeda malaa halkan oo dee baabu ducaai fi lciideyni watajamul fiih oo duca iyo waxyaala halkan sooba geliyey laakiin waa barhkoode waa labadii ciidood bayaankeedii iyo caddayntoodii bal waa umuuro kuba tacalluqsan iyo watajamuli isqurxintii la isqurxinayay fiihi damiirkan fiihina waa ciiddii baan jinsi ahaan ugu celinaynaa laba ciidood baynu soo marnay laakiin markaan ciid ahaan eegnoon ciid u nidhaahno dee adxana wuu ku dhacayaa fitrina wuu ku dhacayaayoo damiirkii waa dee ciid ah isqurxintii ciidda la isba qurxinayay macnaa ay habboonayd waa maalin farxadeed ruuxuu dharkiisa kuwa ugu quruxda badan inuu qaato bal taas ayuu baabkeedii yahay xadaana abulymani qaala ahbarana shucayb can izuriyi qaala ahbaranii salim bn cabdilaahi ana cabdاllahi bna cumara qaala wuxuu yihi akhada cumaru jubata min istabraqin tubaacu fi suuqi faahadaha ruwaadda intooda badan san baa laba akhadaa ku sugan waxaana jirta oo dee nusqooyinka qaarkoodna kuba sugan wajada cumaru jubbata min istabraqin halka hore wajada in laba yidhaa waana ta dee macnaheedu ay aada iyo aada ugaba cadiya tan kale ee akhada horedaa horena markaasin oo dee aadna fa akhadaha iyo wajada way macnihii way isbuuxinayaan oo kale bal markaasoo waana ta ka yar mudan ama ka mudan nusqadan aan dhacnay gees kalena qolooyinkii kale xadiidka wariye abulyamaan iyo kaba wariye ama duruqdan reer shaam kuba wariyeyna lafdiga ay dhegteen taas buu ahaa wajada ayuu ahaa bal isagaan kuba soconaynaa akhada cumaru ama wajada cumaru cumar wuxuu helay jubbatan jubbad min istabraqin helitaanku uu la kulmay weeye saadafa suuqa lagu iibinayay waa nooc xariirta kaba mida waa halkii aynu soo marray xullatan siiraaa tii aynu kuba soo marray weeye taasoo tubaacu la iibinaya fi suuqi suuqa koley riwaayadii hore masaajidka hortiisuu kaba hele suuqu kamuu dheerayn masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh suuqaa lagu hayoon masjidka kaba dheerayn waana la iibinayay koley nin cudaarid la yidhaha reer tamiima ayaana jubbadan lahaa fa akhadaha waa soo qaaday oo faataa rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi oo faqaala wuxuu ihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow ibtac haadihi iibso jubbadan iibso tajamal bihaa isku qurxiyo oo iyada waa amarun ama dee jawaabtii dee taa horeba amarkaa hore jawaabtiisiinbuu kuwa jasmaane macnaa iibso oo tajamal isku qurxi bihaa jubbadan lilciidi ciidda iyo walwufuudi iyo walilwufuudi wufuudda iswalwufuudi wufuudda marka ay wufuudi ku yimaadaanna xidho waqtiga ciiddana iyada soo xidho oo isku qurxiyo iibso waad u baahan tahay be xadiidka hore inuu soo marray baabkii jumcada halkan lilciidi bedelkeeda liljumucati baynu ku soo marray waa jumcada si aad u xidhatid waxaana sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala ama xaafid ibnu xajar in taa horeynu soo marray riwaayadii naafic bay ahayd ibnu cumar uu kaba wariyey tan imakaan haynaana waxa weeyaan waa saali ibnu cabdilaahi riwaayadiisii aabihii kaba wariyey labada macnaba waa saxiixo labada raawi unbaa midkood uu ku gaabsaday waxa weeyaan mid ahaan ka kalena tii kale ayuunbuu sheegay ee waxa weeyaan dee gees kale haddaan ciiddiin idhaahnana xataa jumcadii way soo gelaysaa iyaduba waa maalin ciideed faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi inamaa haadihi tani waa maradanina waa xariir eh waa inta xariirtan ragga laga xarimaye libaasu man laa khalaaqa lahu ruuxaan nasiib iyo xaddi aakhiro ku lahayn ayuu dharkiisa tahay iyo hugiisa falabitha waa nagaaday cumaru maa shaa allahu an yalbatha muddo ayaa tii kasoo wareegto adigu muddo ayuu cumar dhagaa ujeedadu muddaa kasoo wareegtay maalintii rasuulka ilaahay uu arrinkan intuu laba yimi rasuulka ilaahayna san uguba jawaabay uma arsala ileyhi mar dambaa xullooyin xariir ah oo noocii uni ay yimaadeen oo rasuulka ilaahay loo keenay jihaad-jihaadka ka mida iyadoo lagaba keenay uma arsala ilayha ilayhi xaggiisa wuxuu usoo diray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bijubbati diibaajin diibaaj iyo istabraq waa labaduba xariirun weeye xulladii xulla tansiiraana waa la miduna waa xullad xariira ayay ahayde bal jubbad diibaaja oo xariira ayuu rasuulka ilaahay usoo diray fa aqbala biha isagoo sida ayuu la soo qaabilay waa biha biljubbati cumaru fa ataa biha rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu ula yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow inaka adigu qulta waxaa tidhi inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu waa cid aan xadi iyo nasiib ku lahayn aakhiro dharkii weeyan baad tidhi wa arsalta ilaya haddana waad ii soo dirtay bihadihi ljubbati jubbadan baad ii soo dirtay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi kol haddii xariirtan cid isticmaasho la helayo bal jaanib kale u bannaantee uu jiro ruuxii ragga ahaa dee maaha uun arrintu kuma koobno hadduu xariiri soo gasho inuu isagu xidho uun siyaalo kale ugu intifaaci karaa waana tan rasuulka ilaahi ugu soo dirayoo wuxuuhi tabiicuhaa waad iibin aw tusiibu biha xaajatak ruwaadda qaarkood baa aw ahayd barhkood wow bay ahayd halkan oo macnuu markaa noqdo waad iibinoo wa tusiibu waad asiibi bihaa ay bihamaniha xaajataka wixii lacaga kaaga soo baxa ayaa dantaada iyo howlaha kale kuba qabsan aw tusiibu haddaan idhaanana awd bimacna alwow inaan kaba dhigno waaba taas in dee lagaba dhigo inay dee tani kaba acabsantaho ama waad iibin ama wixii xaajadaadee kale cid u hadiyeysaya si kale ku samaysaya ayaad kuba asiibi taas baa rasuulka ilaahi yihi dee kuumaan soo dirin inaad adigu xidhato ee inaad ku intifaacdo si kale ayaan kuuguba soo diray baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka horeynu usoo maray libaasna iyo meelo kalena waa inoogu soo celcelin doonaa waxaana uu halkan sheekhu soo naqlinayaa ibnu abidunya iyo bayhaqi isagoo le isnaadkay ku wariyeen waa isnaad saxiixa ibnu cumar oo kale anahu kaana yalbasu axsana hiyaabihi fi lciideyn inuu xidhan jiray dharkiisa kuwa ugu fiican maalinta ciidda de waana taasoo in maalinta ciidda oo kale waa maalinta farxadeed laysna qurxinayo markaa ruuxu wixii uu karayey ee uu helayey ama isaga wixii uguba quruxda badnaa inuu xidho waa shay mashruuca ciiddiina kaba mida farxadeedii taas kaba mida babulxiraabi eebooyinkii iyo wadaraqi gaashaamadii isticmaalkoodii yoomal ciid maalin ciideed la isticmaalayay waa anwaac lahwi laakiin waa lahwi nooc kale oo lahwi aan faa'iide lahayn tani may ahayne lahwi faa'iide leh oo lagu tababaranayo oo jihaadkii iyo umuurihiisii loogu tababaranaya bay ahayde bal isticmaalkii iyo ku ciyaartii xiraab iyo darag waa jamcu darag gaashaankii bal taas maalinta ciidda xadiid baa inoo soo socdo wuxuu ihi xadaثana axmedu qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranaa camru ana muxamed ana muxamed bna cabdiraxmaan alasadiya xadaahu can curwata can caaishata qaalat bal kollay sanadka waxaan filayaa inaan soo wada marno un dadkiisa axmedkana axmed ibnu ciisa tustari waaba la yidhi barhkoodna axmed ibnu saalix bay yidhaaheenoo aimada qaarkood saabu cali ibnu sakan baa yidhaha bukhaari hadduu xadaana axmed yidhaa aanu magaca aabihiina raacin ibnu saalix waa imaamkii reer masar waqtigiisii ama xufaadii reer masar kaba mid ah axmed ibnu saalix kaas buu u jeeda oo barhkood markaa taasi waxaabay noqon kartaa awlowiyada in kaa laba yidhaaho nu axmed ibnu ciise lagaba dhigine isaga laga dhiga axmed ibnu saalix almisri sanadkuna inta hore waa reer masar axmed ibnu wahb waa imaamkii cabdullaahi camr waa camr ibnu xarise isna waa imaam intooduba waa reer masar qaybta dambena waa reer madiino maxamed ibnu cabdiraxmaan alasadi kolley waa nin isna dadka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaya siqaara taabiciin la mucaasaroodaye waan filaya inaan soo maro waa ninkii loo yaqaanay yatiimu curwa curwo agoonkiisii loo yaqaano malaa curwa waa soo koriyo waa reer bani asad waa islaba reere maxamed ibnu cabdiraxmaan ayaa curwo kaba warinaya curwan caaisha saddexdoodna waa reer madiina qaalat waxay tihi caaisha dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa ii soo galay bal xaal cindii agtayda jaariyataani laba hablood ay yihiin kolley waa dadkii markaa jawaaridii ansaareed say nooba dambaysa waa addoommay ahaayeen laakiin yaryar walow dee jaariyada addoonta marka la isticmaalayo loo isticmaalo mid yar iyo mid weynba ee laakiin marka dadka dumarka xaraairta loo isticmaalaya inanta yar looba isticmaalaaye bal adigu hablo yaryar bay ahaayeenoo tuqaniyaani ku heesaya biqinaa'i bucaasa maalintii bucaad heesteedii macnaa gabayadii la tiriyey ee fakhriga iyo haju iyo waxyaalahaas kulansaday hajug iyo umuurahaas ayay ku heesayeen waa maalin ciideed labada caaishana way yar tahay oo iyaduba may weyneyn marka labadan hablood ee yaryarina way la joogeen waxay maaha aalaad iyo waxay isticmaalayeen waxyaalahan imika heesta laba yidhaahee dee waxaa laga yaabaa in ama dumar lagu sifeeyo ama waxaan kee ruuxa waxyaalo ama ku kicinaye bal taasoo kale dee aan taasna may ahaynbe waa umuuraha beryaha hore la tiriyey dagaaladii ansaar dhexdooda dhacayna bal matalan waxyaalihii la isuguba gebgebye iyo ayay sheegayeen marka taas oo kale maalin farxadeed marka ay tahay sadee arooska oo kale iyo iyadna waa yoom farxadeed alfaadaha ama lahwiga iska beriii dee shay iska jaa-isa weeye markaasay ahayd bucaadna waxay ahayd un kolley waa meel mala madiina agahadun barhkood baa yidhaha meel inbeer bay u jirtay mala taasi daahir maahe laakiin waa amaakinta iyo mawaadiicda madiina agaheeduun ahaa barhkood baa yidhaha halkan reer bani qurayd ay degayeen meel kuba dhow bay ahayde waa dagaal adigu dhacay oo ka dhex dhacay awsiya khasraj labadan reere walaalihiina muddo dheer bay dagaalamayeen kolley markii hore ee sadu marib dumay awowyaashood dee waxay ka yimaadeen yaman bay ka yimaadeen halkaas dee waana carabtan markii dambe ciraaq kuwii degay manaadiradii xiro iyo xukumi jiray nimankii khasaasinadee iyaguna reer shaam markii dambe dee madaxda carbeed ee halkaas noqday iyo qolooyin kaloo kala duwanba markii hore asalkoodu halkaas buu ahayo waa la baahay oo waa lag markaasoo dee waa kaan tafaraqu bayna aydii saba ama aydii saba waa kuwa ay dhahaba ama dee waa la kala tegay haddaba qoladan ansaareed ama iyagu waxay degeen aws iyo khasraj madiinay degeen madiina yahuudi way sii deganayd iyagay maganba intii hore u ahaayeen markii dambe iyagii baaba xoogeysay kaba batay malaa kolley boqoradii reer yamaneed boqor kaba mid aha tubacna waa gacan buu kaba siiya ama khasaasinadiio markii dambe iyagu qalabadaba yeesheen laakiin dhexdooda ayaa dagaal ka dhacay dagaalkuna boqol sannood in ka badan waa socday bucaadku waa kuwii uguba dambeeyey hijrada saddex sannood ama shan sannood buu kaba horeeyey taqriiban bal dee kitaabkay kuba sugantahay laakiin meel dambe oo hijrada kaba mida inay ahayd yoomka bucaad caaisha ay lahayd yoom ilaahay hordhac ugaba dhigay rasuulka ilaahay imaatinkiisuu ahaayo raggii madaxdii labada reer iyo odayaashii dee dhici kari layd aan islaamka ka joogsan lahaa midharhkii hadhayba cabdilaahi ibni ubay iyo abuu caamir alfaasiq iyo qolooyinkaasba ay islaamkii ugaba joogsadeen raggii waaweynaa kaba joogsan lahaa maalintaasay ku dhammaadeenba oo lagu wada dilayoo walow awsbaa markii hore qalabada khasraj baa lahayd markii dambe ninkii iyaga hogaaminayoo la dilay camr bnu nucmaan ayaa adigu markii dambe hasiimada kolley qalabada waxa yeeshay aws laakiin raggii saraadooda ahaa iyo madaxdoodii maalintaas labada dhinacba way ku dhammaadeen awsna waxaa hogaaminaya xudayrulkataa'ib ninkii la odhanayay oo sayd ibnu xudayr aabihii isaguna dee walow uu dhaawacu ahaa laakiin haddana dhaqsunbuu uba dhintay oo uu kuba dhintay wixii dhaawacii soo gaadhay haddaba wixii labada dhinacba shucaradoodu ay ka tiriyeen dee shucaraduna xasaan qayb buu kaba ahaayo markaasoo qays ibnulkhadiim ninkii la odhanayay xadiim baa i taala markuu soo dhigayo iyo waxyaalahaasna qayb bay kaba ahay rag badan ee waxyaalahaasay tirinayeen oo iyagu hablahan cayshana way laba joogeen rasuulka ilaahi baa soo galay fadlajaca wuu jeebsaday cala alfiraash gogashii waa akhlaaqdiisii fiicnayd rifqigii iyo mucaamaladii fiicnayd iyo cishradii dee caaisho iyo taasba uu kulaba dhaqmayay arrintoo dee wuxuu ahaa lahwigaa iska beri ah ee bal matalan taasoo waxyaalo ama faaxisho kicinaya ama uxumaana wax kaloo lagu sifaynaya aan ahayn hadallada xamaasada u badnaa taasayba ahaydba rasuulka ilaahay intuu yimi wuu gogashii intuu iskagaba jiibsaday aqalkuna ma weyno waa aqalkaa maqsinka keliya ahe waxawala wajow gidaarkiisii inkastoo dee shaygani uu bannaan yahay haddana dee waa nooc lahwi uunba ayuu kaba mid yahay rasuulka ilaahay xaggii gidaarka ayuu wejigiisii u duway waanuu istaday wadakhala abubakrin abubakar baa isagoo zaa'ira soo galay wuxuu arkay arrinka fantaharani wuu i dagaalay waa i huruufo i dagaalay wa qaala wuxuu ihi mismaaratu shaydaani cinda nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulkii may mismaaradii shaydaanka mismaarana asalka hore aalad ay afuufi jireen bay hada marka hore zamiir oo kale waa sawdka nooc yar foodhina ay laba socoto taas bay zamiir yidhaahaan aaladda marka dambe ay isticmaali jireenna mismaaray odhanayeene waxaan buu leeyahy ma sawdkii shaydaanka waa heestan iyo waxyaalahan ama waxan ay tirinayaan ayaad rasuulka ilaahay agtiisa ah taas buu yidhi faaqbala calayhi rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa xaggiisa u soo jeestay faqaala wuxuu yihi dachumaa iska daa waayo riwaayo inoo dambaysa waa maalin ciideed oo ee iska daa buu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal taasba weeye oo markaas kolleyda xadiidkuna duruq dhowra ayuu leeyaho barhkooda uu inoo keeni doono insha allah barhna muslim iyo keyrkiiba ay kuba sugan yihiin waa maalin ciideed ee iska daa waa ciideeniiyo taas buu yihi bal riwaaya kuba timi si ay u ogaato dee yahudi inay diinteennu waasac tahay fusxo leedahay umuuraha caynkaaseen fidna kaba imanayn iyo waxyaalahaas weliba ciid markay noqoto ama waqti kaleoo farxada sa aroos oo kale ha noqoto xudaha de heestan dee marka hawsha la qaado oo kale waxyaalaha caynkana ee inay dee iyadu idankaa guud iyo ibaxadaasi ay jirto ee maaha heesihii dee mamnuuc ahaa maaha in wax aalaadoo laba socday ma jirto xataa haddii dee dafkii yaraa wax yara gacanta lagu tumaa laba socdan sa aroosyadii oo kale markay farxaddaa tahay waxaan cibaaradana aanay dee cibaaraadkuna oo cibaaraad iska beri ay yihiin oonay wax xumaanay kuba sugnayn dee mancimo jira weeye ama iyadoo waxyaalahan dee imika laba yaqaan ama mazaamiirtan iyo waxyaalahaasi laba sumcato bal dee dafkay isticmaalayeen maaha durbaan oo kaleo dee san bacda suufiya samaacood iyo waxyaalahaas ay tan u dariishadeen taasna waa wax dee sawaabka iyo dee kaba dheer ee umuuraha may ahayne waa umuuraha caynkaasi oo kolley nikaaxna iyo waxyaalaha naguba iman doona kolle xadiidkuna way noo soo noqon doonaa bal wixii waxna way noo dambeeyaan iska daa buu yihi dachuma falamaa afila rasuulka ilahi waa iska jeestay markii uu rasul haddana dee abubakar adigu ay jeesteen uu haafil noqday buu leeya iska jeestay ayaan hamastuhumaa dee amzigu ishaarada isha wax la isugu ishaarana hamzi waa la yidhaa taabashada la ysaabto iyagii baan qanjeeriyey weeyaanoo si ay u baxaan oo dee arrintii walow rasuulka ilaahay uu u fasaxay u idmay haddana waa kanoo aabbaheed cadhihiisna way iskaba ilaalinaysay dee arrinkuna waa iyagu u idmay uunee dee maaha in weliba maqaamkii rasuulka ilaah iyo majliskaas iyo taasoo kale umuurahan in lagaba dhowray ahaydbe faqamastuhuma fakharajataa way baxeen wakaana yowma ciidin ama wakaana wuxuu yowma ciidin waa xadiid kale laakiin sanadkan laguma wariyey horena aynu aboobtii masaajida usoo marrayoo yalcabu fiiha ay kuma ciyaarayaan asudanu xabasho aynu laftigaa kuba soo marray waa dadkii madooba uune meesha joogay bidaraqi gaashaama iyo walxiraami xiraam oo ayay kuma ciyaarayeen fa imaa sa'altu inaan weydiiyey annabiya sala allahu calayh wasalam aan weydiistay bal inuu ii fasaxay inaan eego ciyaartooda wa imaa qaala inuu yidhi tashtahiina tanduriina atashtahiina ma waxaad doonaysaa tanduriina inaad eegto oo daawato fa qultu waxaan nacam haa bal labada xaalay ku taraduday inay iyadu marka horeba bilowga lahayd iyo rasuulkii ilaahay dee waaba inan yaroo aan weynayno umuuraha caynkanna ay cajab gelinayaani inuu tan yidhiba arrinkuna waa waxyaalahaas ciidna way ahayd waxa weye sidee waxay dagaalamayaan bay umuurahan kuba ciyaarayeen dee dagaal maaha waa ciyaar geesti waa ka yay geesna tadriib buu kaba yahayoo habkii dagaal bay ulaba imanayeen gaashaankan iyo xiraabtan ay isku ridaynayaan iyo waxyaalaha caynkaasa faqul iyaguna malaa caadadooday ahayd qolooyinkan inay waqtiyada ciid iyo tan uba ciyaaraan sadee alfaado kale aan ka faa'iidaysayno fa qultu waxaan nacamhaa faaqaamanii wuu joojiyey wara'ahu gadaashiisii uu joojiyey khadii dhabankaygu xaal uu kuma sugan yahay calaa khadii dhabankiisa korkii oo macnaa rasuulka ilaahay dee waana asturayaa xagga dambey ka joogsatay masjidka dhexdiisiibaabay kuma ciyaarayaan ka ninkii markay soo joogsatay rasuulka ilaahay iyadii uu qarinayaa markaa gadhkeedii bay saartay halkan degtiisa dhabankiina dhabanka ayay saa u saartay si ay u aragto dee waxay eegaysaana waa ciyaartoodan imaha daawasho ashkhaastoodii iyo taa ay daawanayso waana yaraydba laakiin laftiibaa inoo dambeeyaba inuu xadiid kitaabka kuba iman doona rasuulka ilaahay yasturunii biridaai go-isana inuu kuba asturayay laakiin waxay eegaysaa xiraabtoodan iyo habkan iyo wuxun dee waana dee dagaalkiina wax kaba tarayo jaanibkaa ciyaarba ma aha waa tadriib ama tadarub dee jaanib kalena marka la eego wixii inaan u dhab ahayn walla cid buu yahay maalintuna munaasabaduna maalin ciideed weeyo maalin farxadeedoo dadkii markaa waxyaalaha caynkana dee looba ruqsaynayo fa qultu nacam waay markaa wahuwa yaqulu wuxuu lahaa duunakum waa iqra ahaanoo macnaa waa ilzamuu weeye waa iqraan iska laazima ciyaartiinan yaa banii arfidata waa malaa magacoodii ama awowgoodii hore haba noqdeen iyaga magac lagu idlaaqaya haba noqdeen qolooyinka midmadooba ama xabashida ahaa reer bani arfidow macnaa xaaladiinan laazima wata hawshiinan xataa idaa maliltu markii aan daalay markaan daalay aan ka daalay waxa ayaan qaala wuu yidhi xasbuki ma kugu filan yahayoo qultu waxaan nacam ha qaala wuxu uhi fadhabii tag kollay riwaayaadka qaarkood baa kuba yimi inay iyadu korma lahayd bal ii yarkaadi iyo ay haddana tidhiba arrinkaas ciyaarta umaan jeedine waxay ujeedadooda ahayd dumarka kale inay maqlaan oo dee inuu intaa ii taagnaaya maqaamka aan ku leeyay bal dumarka kale daraa-irtu ay maqlaan oo kale taas bay ugama jeeday iyadaa xadiidka waxay raacisayba bal maalan taasoo kale bal waxaa inanta yar ee waa lafti dambeeye laakiin meel dambe inanta yar ee da-deedu ay yartee dee zawjaba idin ee alxariisati calilahwi bal arrinteeda dee ruux weyna kala mid dhigina weeyaan ee bal taasoo kale dhowra oo la socda xaaladeedaasoo bal qadarkeedaa qadaran uma qaala wuxuu ihi fadhabii kolleynaa xadiidka wuu inoo soo celin doonaa bal dhowaan baaba xadiidkan dambe qeybta hore mae ay noo soo noqon doontaa bidnilah iyo baabkan kakaba dambeeya allah subxaana wa tacaala aclaa aclam